Maxamed Shariif oo ka mid ah xoogsatada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa nolosha reerkiisa ka maareeya iibinta malabka iyo xabad sowdada. Malabka iyo xabad sowdada ayaa waxaa ka iibsada Maxamed bulshada ku nool magaalada Beledweyne. Haddaba waa ka Maxamed Shariif oo ka warbixinaya shaqadan uu qabto iyo sida uu noloshiisa uga maareeyo.
waxaan ka shaqeeyaa alaabaha midaawaadka sida malabka xabad sowdada waxyaabo badan aan ka shaqeeya oo midaawaadka xaggeeda macnaha malabka waxaan gadaa haddii ilaahay kuuloon yahay caagii waxaan gadnaa soddon shan doolar soddon doolar xabad sowdada ayada insha allahu tacaala waa iska litirkii waa toban doolar nus litirkii shan waxaan ka shaqaynaa markay u yar tahay arbiciin sano afartan sano waan ka shaqaynaya siniin miniin waa siniin miniin maasha allah macnaha waxaa waa abka ab waa macnaha abka abaan ka soo gaarnay macnaha wax hadda macnaha aan bilaabnay ma ah macnaha waxaan macnaha aan herigelinay waa mar hore macnaha jiil bacda jiil waa ma fahamti marka waa kaas jaamacadahan ka bixiya iska dhaaf wax kale jaamacadaan ka bixiya iskuuladaan ka bixiya biyahaan ka bixiya korontadaan ka bixiya kirada oo oo meel macnaha gurigaan ka bixiya oo dukaan ganacsi ah oo bulxabli igu yaalo miiskan waa ka bixiya alxamdulillah beelna waa ka bixiya haa alxamdulillah والله waxaan ku dhiirigelinayaa kuwa shaqaysanaya inay shaqaystaan oo gacantooda maalaan macnaha shaqada waa sharaf alcamalu casiis ay dhahdaa carabtu waxay dhahaan alcamalu casiis shaqada waa sharaf macnaha shaxaadka waa laga fiican yahay dadka inay shaqaystaan beeraha fashaan ama macnaha meel miis ama meel macnaha gaari macnaha qaataan oo ama qaraha ama liinta ama babaayiga ama mooska ama wax walba macnaha wixii shaqadan camal inay ayaga ka shaqaystaan oo gacantooda maalaan niman hadda waxaa jiro oo yemeniyiin hadda oo ka imaaday yemen oo calooshaadu miis ku qaato catarada iyo tusbaxa iyo alaabaha safiletig iyo gato shaqaysto sidaas camal in loo shaqaystaa la rabaa macnaha gacanta la maasho oo dadka gacantooda dadka la hoorsan macnaha ayadul culya khayru min yadu shufla macnaha gacantii sarrayso gacanta hooseysa waa ka sharaf badan tahay